إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askarta maamulka hirshabeelle ayaa arday ku dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ayaa si kulul kaga jawaabay munaasabad uu qabtay ra-iisul wasaaraha itoobiya oo uu ku hambalyeynayay ciidamada itoobiya ee ka qayb galay dagaalkii sabansaban arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa munaasabad loogu qabtay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud siyaasi ayaa hoggaanka dowladda ku eedeeyay inay ciyaarayaan qamaar siyaasadeed maamulka ala sacuud ayaa xabsiga dhigay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan qoyska haya talada dhulka xarameynka weerar uu ku dhintay askari ayaa ka dhacay meel u dhow safaaradda maraykanka ee dalka tunisiya u diyaar garooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labiyo tobanka bisha rajab sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askarta hirshabeelle ayaa arday ku dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaanu diyaariyo oo halkan kasoo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada jowhar ku dilay wiil ka mid ahaa dadka deegaanka askarta ayaa si bareer ah rasaas u riday markii uu muran uu dhex maray kooxihii ciyaarayay dad kalena goobta ay soo buuxiyeen askartan ayaa ku marmarsiyooday inay kala ceyrinayeen dadka laakiin waxay geysteen dhibaato weyn maxaa yeelay waxay dileen qof aanan waxba galabsan allaha u naxariista ee wiilka geeriyooday ayaa dadka yaqaana waxay magaciisa ku sheegeen axmed xasan bariise wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata mid ka mid a iskuullada ku yaala jowhar horey sidan oo kale magaalada jowhar askarta maamulka hirshabeelle waxay marar kala duwan ugu dileen dhallinyaro aanan waxba galabsan mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ayaa si kulul kaga jawaabay munaasabad uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ku hambalyeynayay ciidamada itoobiya ee ka qayb galay dagaalkii sabansaban sida faahfaahinta warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac abey axmed ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya ayaa muddo sagaal iyo labaatan sano ah markii ugu horeysay magaalada adisababa waxa uu ku qabtay xaflad uu ku xuseeyey dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatanki iyo toddobiyo siddeetankii dhex maray soomaaliya iyo itoobiya asigoo xafladda halkaasi ka dhacday ugu hambaliyeeyey ciidamadii itoobiya ee ay soomaalida isfara saareen xilligaasi waxaa dhacay dagaal xoog leh oo ciidamada soomaalidu ay ku qabsadeen dhulka soomaaliyeed ee itoobiya ay haysato islamarkaasina ciidamada itoobiyaanka ay ku xasuuqeen dabadeedna shisheeye kala duwan ayaa usoo gurmaday itoobiyaanka taas ayaana keentay in soomaaliya ay dib usoo gurato nabadoon calo shucaac oo ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ku dhaqan dhulka soomaalida itoobiya ay gumaysato ayaa waxa uu si kulul uga hadlay warka ka soo yeeray abey axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ee uu ugu hambalyeynayo ciidamadii itoobiya ee dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii iyo toddobiyo siddeetankii ka qayb galay cali shucaac waxa uu xusay in dagaalkaasi uu muujiyey tabardarrada itoobiya islamarkaasina guuldarro weyn dhabarka loo saaray
hadalka abiyu ka soo yeedhay waa hadal riya maalmeed baa le waa riya maalmeed wax la yaabisa ma aha sideedaba fahm abiyu nin kiristaanana maaha nin islaamana ma aha waa murtad murtadna hadalkiisu wax ka soo qaad male sidiisaba mardusa ninku diinba lahayn dadkaynu xisaabtamayna maaha abiyo oramaduna waxay ku magacaabaan aygi yadhaaye ee mallase ayay yidhaahdaan abiyo waxaa leeyay orgi hadduu afka iskaga kaaja abbuu ka soo gaadhay madaxda etoobiya unbuu ka mid yahay madaxda etoobiyana intaa ma inaga dhexaysa intaa uu yidha laakiin dad badanoo soomaali ahayn baan ogeyn dadku sidiisa waa daxkacabbe iyo dacdiid dadka dacdiidka soomaalidu ma oggolo hadalkaa hadalkaa waxaan leenaha kaga jawaabaynaa abiyow annagu waxaan nahay geesiyaashii soomaaliyeed ee aydin ugu soo duushay ay bay ahayna waddanka naga qabsaday ee boqol iyo soddon iyo toddoba sana dowladda ingiriisku dusha naga saartay iyagoo meyda oo uraya oo waxaa loogu xishaba lahayn wax horumara lahayn waxba ada ka faa'iidaynin wax caqli a lahayn meydkaana dul saaraa toddoba goor baanu garaacnay geesiyaashii soomaaliyeed ee toddobadaba hawaas tegey caalamku wuu iska warqabaa ciddii hawaas laga soo corisana waa laogyahay abiyu ma ahan iyo reerkooda iyo xabashi sida loo fahna etoobiya hal qoysoo xabashi leada ayaa gumaysta abiyow reeruhu sheeganayaa la gumaystaa hadda wuxuu ka hadlaya waa laba wuxuu ka hadlayaa waxaa weeye xabashi buu u hadlayaa waa dhiqaalaha xabashi waa wacal xabasheed xaqiiqadu waa nooca marka wuxuu u hadlayaa xabashi culayska haysta iyo dhuugga ku dhegan iyo baalcadda iyo gamaareyda iyo jirrida cunaysa ee meelu istaaga uu leeyahay waa dawaaca irku onkaday kolba meel buu isku qaadaya etoobiya oo dhan baa qaniisan xabashi buu rabaa inuu boqortooyada soo celiyo etoobiya o dhan way diidan tahay etoobiya o dhanna waa dadkii la gumaysanayay oromadu canfarta herriinta soomaalida dabuubka gambeelle dadkaa dadkii la gumaysanay wey qoyska amaara leh baa gumaysanaya
isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in soomaalida iyo etoobiyaanku muddo qarniyo ah ay dagaalamayeen etoobiyaankuna mar waliba hoog iyo ba-ay la kulmayeen waxaa waktigan casrigaa la maraya dimuqraadiyad baa layidhi qoys waliba inuu gooni u xuro baa la doonaya abiyow malaha ma xusuustee toddoba goor baan isu dhiil qaadnay soomaali iyo iyo xabashida toddobadiiba hawaas baana laga soo celiyey axmed guri bortugiis baa soo celiyey sayid maxamedna waxaa isugu tegay talyaani iyo ingiriis iyo faraans iyo mililk halgankaa sooyaalkaah soomaaliyeed ee caydiinka aan ku baray hilibka caydhiin xabashida aan ku baray habeen iyo maalina wax karsata awid ilaa yoomana haada ay hilibka caydhiin cuntay iyo haadi iyaga iyo iyaga duwaagu ay cunaan raggii sameeyey yaa halgamayaala kuwaasaa taalada iskale yaydii kaana marna aanu jiidhsiinay ee dhallinyaradii soomaaliyeed ay jiidhsiyeen raggii jiidhsiiye baanu nahay iyagii baanu diyaaru nahay kuwa taalada looga dhisay waa kuwanagii ee maaha yaydii soo duushay inay yeeyahayeen caalamkao dhan baa og waayo markay sii baqanayeeno caydhinaynay xaadow saddex boqol iyo toddobaatan qof oo soomaali oo shacabka ayaa masaabiir ku dileen masaabiir nin wax garanayaa dadka masaabiir kuma day saa inta u qabteen odayaal jigjigo o dhan ayaa masaabiir lagu laayay abiyo madaha u oga caalamka o dhan baa la socda adigu namaada soo celina ruush iyo kuuba iyo kuuriya iyo iyoiyo libnaan iyo baashii loodhan jiray khadaafi iyo inta toddoba dawladood baa isuukaana tegey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa uu sheegayaa inuu ka shaqaynayo nabadda geeska afrika sidaasoo ay tahana ciidamadiisu waxay duulaan ku joogaan oo ay qoriga caaradiisa ku maamurayaan gobollo soomaaliya ka tirsan etoobiya ayaa kaalin weyn ku leh dhismaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana dhammaantoodba ay muujiyeen sida ay ugu daacad yihiin islamarkaasina ay uga go'an tahay in ay etoobiyaanka la shaqeeyaan arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa munaasabad loogu qabtay degmada galhareeri munaasabadda waxaa kasoo qayb galay culamaa udiin odayaal dhaqan iyo marti kale madrasada alfurqaan ee galhareeri ayay ka dhacday munaasabadda halkaasi oo arday bartay qur-aanka kariimka lagu dhiirigelinayay mid ka mid a culimada munaasabadda goobjooga u ahaa ayaa ka hadlay fadliga qur-aanka khayrkan waa in loo dhaqtamo walaalayaal ha fastabiqu lkhayraati yuri ilaahi subxaana wa tacaala khayraadka u dhaqtama ku tartama oo ilahi subxaana wa tacaala wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum u tartama ha dembi dhaaf oo xagga rabbigiin ka ahaaduu leey allah subxaana wa tacaala wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum dembi dhaaf yaa qur'aanka ilaahi subxaana wa tacaala dembi dhaafaa laga helaya
maamulaha madrasada alfurqaan ee degmada galhareeri ayaa taariikhda madrasada ku dheeraaday insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaan waxyar ka taabanno taariikhda madrasada inaan waxyar ka taabano ayaan isku dayi doonaa taariikhda madrasadu haddii aan waxyar ka taabanno madrasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa madrasat lfurqaan madrasadan waxay furan tahay ku dhowaad maaragtay lix sano dafcada dafcooyinka ka qalin jibshana waa ilaa afar dafco haddana waxaa maaragtay ka qalin jebisay ka qalin jebinayso dafcadi shanaad ayaa ka qalin jebinayso hadda ugu dambayntiina ardayda madrasadaasi ayaa soo bandhigay bandhig waxbarasho fadarabnaa calaa aadaanihim fi lkaxfi siniina cadadaa uma bacanaahum linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labituu amadaa alxamdu lilaahi caliyi lancami axmadu xamdan kaiiran dayiba محمد والآل والأصحاب وبعد فالمسقيد منظم شاردات سميته بسلم الأصول وأسأل النفع به كالأصل بالنعمة الإيمان والإحسان والإسلام مصليا على النبي المجتبى حملانة السنة والكتاب مما تظن كتاب الورقات siyaasi ayaa hogaanka dowladda federaalka ku eedeeyay inay ciyaarayaan qamaar siyaasadeed mar kale cabdullahi yaasiin jaamac asigoo tusaalooyin usoo qaadanaya tallaabooyin dhowr ah oo madaxda dowladda federaalka ay horey u qaadeen ayuu siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah oo ay ciyaarayso qamaar siyaasadeed waxa uu sheegay intaasi ay halisteeda leedahay islamarkaasina ay dhici karto in iyaga qudhooda xaajadu ay la rogmato wuxuu intaasi ku daray in dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu cadaadiyo in ay cid walba oo aan maamulka ka tirsanayn beri ka noqdaan islamarkaasina ay cambaareeyaan amaba ay caayaan dowladda marka waa dowlad baratay weerarkeygii laga bilaabo markay soo qaadeen senator cabdiqeydid u dhaceen sbiikarkii rideen jawaari xilkii ka tuureen kan weerareen kan weerareen siyaasadooda waa siyaasad qamaar gambalina la yidhahda politics oo ah waa ii socotay tanna waa ii socotay yah wax ii hor istaagaa male kana waa ii socda kana waa ii socdaa waaba noo soco kartaa laakiin siyaasadda gambalinka dhibkay leedaha kuu sheegaa saa qamaarka aad u helaysid aad u helaysid hal maraa waxaa dhan gab lagaa siisanaya waxayna ogeyn inay marka dambe af libaax inta ku dhacaan oo balaayo ay ku dhici doonto taas waa midda aysan garan karin aysan qiyaasi karin anigu waxaan leeyahay dowladda dadka hogaamiya hadeertaan ee madaxda ka ah siyaasadda qamaarka ah siyaasadda gambalinka ah siyaasadda diblomaasiyadda tahriibka ku dhisan siyaasadda habeenkii la ismiraayo siyaasadda qofkii iga ra'yi duwan waa la tuuraa laleeyahay waxaan u aqaanaa siyaasad qamaar waaye qamaarka in badan waa heli kartaa laakiin waxaad ogaanaysaa mar ay jirto waxaad hesho oo dhan hal mar lagaa tirsanayo waxaana ii muuqata hadeertaan wadadii nimanka halka mar looga tirsanayay in hadda ay hayaan jidkeedii ay muuqato sababtoo ah kii dadka annagay nala yaabanay xisbiga jir markaan aan dhaliilaynay dowladda kii madaxweynihii hore ee xisbigiisa u b d ayaa nagu soo biiray kii madaxweynihii hore kala yimid oo xisbiga himilo qaran oo asagana u adkaysta waayo malaha waxa meesha ka socda goboladiyaa soo galay hadda beeshii caalamkii qeyladii maraysaa wax u dhiman hadeertaan oo af u dhiman dadkan qabiiladiina waan sheegi doonaaho min maxaa la yidhahdaa kismaayo kumado ku shiray ilaa ay puntland hadda gogol taallo hobyo kuwo ku shiray mudulood xamar fadhiya xawaalo giyaajo fadhiya qabiishii dhanna waatan qeylada ay ka yeeleen taliyaha nabad sugidda dowladda federaalka ah fahad yaasiin ayay aada uga cawdeen siyaasiyiin uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur aniga nin baan la sheekaystay ka mid ah raggii aadka ugu dhadhowaa madaxweynihii hore ee xasan sheekh ayna aad saaxiib u ahaayeen ay sheekaysteen ninka taliyaha nabasugidda hadda ah wuxuu ku yidhi niyahow mooshinaad waxaad ka keentay waagii xasan sheekh madaxweynaha ahaa ra-iisul wasaare saacid adigoo raba inta saacid la tuuro farmaajo laga dhigo prime minister waxaad mooshin ka keentay ra-isul wasaare cabdiweli adigoo raba inta la bixiyo ra-isul wasaare laga dhigo farmaajo markii dambe kuu suuroob weysay waxaad mooshin ka keentay madaxweyne xasan sheekh ood ka qorto abaabushay intaas mooshinada waxaa ku abaabulaysay magaalada muqdisho xorad aheyd ciidan maad wadan cid gooni kuu ilaalinaysa oo hadda qabiil oo gooniya ma jirin maxay ku dhacday maanta inaad qof kasta qoray inta u qaadato aad sanka ka geliso adoo shalay xor ahaa meeshaa raba maraysay ciddaa rabta mooshin ka keenaysay ra-isul wasaare ridaayay madaxweyne ridaayay hadalkuu ku yidhi marka ani hadalka aan ka fahamsanay hadda caqliga dowladda ay ku shaqaysa ah jawaabta nin odayoo aad aan u qadariyaana ii sheegay warkaas ay ninkaas isdhaafsadeen wuxuu ku yidhi xasan sheekh waa qaldanaa waxay ahayd ama inuu idilo kelmadaasu isticmaalay ama xabsi i geliyo annaga maanta qofka ama waa inaan dilnaa ama waa inaan xabsi gelinaa qofka naga aragtida duwan oo annaga stabilitygeenna ama dowladeenna halista ku ah marka fikirkaas meesha uu salka ku haayo waa waa fikir maaragtay la yaqaano ninkaas odayga ah labo dowladdan waxay ka duulaysaa wax la yidhaahdo waxaa waaye dowladda inaad daacad u noqoto dadka aad ka tirsan tahayne aad ambaarayso kasoo horjeesato kuma filna dowladdan fiiriya dadka la shaqeeya kuma filna inay dowladda taageeraan ee daacad u noqdaan keliya kuma filna waxaa lagaa rabaa hadday qabiil tahay hadday koox tahay haddaa shakhsi saaxiib aatiin ay tahay inaad dadkaas aada beri ka noqoto inaad cadayso se u cadaynaysaa waa inaad aflagaadayso sida hadda uu samaynayay wasiirka warfaafinta waa inaad baraha bulshada kacayso sida qaar badan oo aniga madaxweynaha maaragtay xafiis ka tirsan ee dadka siyaasiyiinta ay yeelaan waa inaad haddaad maamul ka tirsaneed oo ama jubbaland ama puntland aad beri ka noqoto bannaanka aad saarto waa inaad beri noqoto kuma filna keliya dowladda inaad dacad u noqoto waa inaad dadkaaga iyo deegaankaaga iyo communitigaga iyo asxaabtaada waa inaad beri kasoo noqotaa see beri uga noqone waa inaad cadaysaa si bablic ah inaad cambaarayso oo aflagaadayso oo ka hor timaado fikirkaasa horta dalka soomaaliya maanta aasaas u ah oo lagu wadaa oo kalitalis in laysku dayo la rabo kaasna annaga waxaan aaminsannahay cawaaqi xumo waxaan ahayn dalka inuu dagaal sokeeyo ku celiyo maahane soomaalida soddonkii sanoo lasoo dhaafay dagaalkaas ku jirtay qof qof ka guulaystana waa la waayey dowladda federaalka iyo siyaasiyiin xilka hunguri uga jiro iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa u dhexeeya khilaaf muddo soo jiitamayay kaas oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaya iminkana xubinta ganacsiga ah iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا هو xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad الذي بدأتها sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeed haddaan ku horreyno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic toddobo halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar baastada nooceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nooca yaryar waa lix dollar dhibic saddex timirta nooceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها maamulka ala sacuud ayaa xabsiga dhigay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan qoyska haya talada dhulka xarameynka wargeysyo badan oo kasoo baxa wadanka maraykanka ayaa daabacay warbixino la xiriira in maamulka ala sacuud uu xabsiga dhigay xubno sarsare oo ka tirsan qoyska talada haya kuwaas oo aan hadda wax jaga ah ka haynin maamulka ala sacuud washington bos blomberg iyo kuwo kale oo kasoo baxa wadanka maraykanka ayaa xaqiijiyey in xubno sarsare oo ka tirsan qoyska ala sacuud xabsiga loo taxaabay kuwaas oo ay ka mid yihiin axmed bin cabdilcasiis oo la dhashay boqor salmaan bin cabdilcasiis iyo sidoo kale dhaxal sugihii hore ee maamulkaasi moxamed bin naayif moxamed bin salmaan oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo dhaxal sugaha maamulka ala sacuud ayaa bixiyey amarka lagu soo xiray raggaasi waxaana uu ku eedeynayaa khiyaano qaran iyo inay kasoo horjeedaan maamulkiisa tani waxa ay falanqeeyaal dhowr ah ku tilmaameen mid u gogol xaaraysa damaca moxamed bin salmaan ee ah inuu noqdo boqorka guud ee maamulka ala sacuud iyadoo aanu dhiman aabihiisa salmaan bin cabdilcasiis shakhsiyaadka la xiray ayaa ahaa dad dhibaatooyin ba-an kasoo geystay dhulka xarameynka waxaana maxamed bin naayif intii uu ahaa xog haynta aabbihiisa uu xabsiyada dhigay dad aad u badan oo ay ku jiraan culimo iyo haween waxaana hadda muuqanaysa in adduunka uu dhibaato kula kulmayo dad badan waxa ay sheegayaan in madaxda reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ay muddooyin badan usoo shaqeeyeen raggan hadda xabsiga loo taxaabay islamarkaana maraykanka uu hadda isha ka daawanayo dhibaatooyinka ay raggan kala kulmayaan moxamed bin salmaan oo ah qof fudfudud una dulqaadan karin in afkaartiisa laga hor yimaado sida ay sheegayaan dadka ka faalooda maamulka ala sacuud ugu dambayntiina weerar nafurnimo ah ayaa ka dhacay agagaarka ah safaaradda maraykanka uu ku leeyahay dalka tunisiya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi tunisiya ayaa ku dhawaaqday in weerarkaasi uu ku dhintay mid ka mid ah ciidamadooda ammaanka afar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana weerarkaasi lala beegsaday sidii warbaahintu ay sheegayaan meel u dhow safaaradda maraykanka ah ee tuunis wasaaradda ayaa intaa ku dartay in ragga weerarkaasi fuliyey ay goobta ku dhinteen waxaa la faray dhammaan hay-adaha amniga inay sugaan ammaanka safaaradda maraykanka iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda si ay kaga hortagaan wixii khatar ah ee soo wajihi karaya xarumaha dowladda iyo safaaradda maraykanka saraakiil ka tirsan safaaradda maraykanka ee tunisiya ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ka dhacay agagaarka safaaradda waxaana shaqaalaha safaaradda lagu wargeliyey in ay ku jiraan dhismahooda war qoraal ah oo ay soo saartay safaaradda sidoo kale waxaa muwaadiniinta maraykanka ee dalkaasi ku sugan loogu digay in aysan ka agdhowaan goobta uu qaraxa ka dhacay iyo nawaaxigeeda bayaan ay soo saartay safaaradda oo lagu qoray barta twitterka ay ku leedahay waxaa lagu sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah ee safaaradda ay yimaadeen halka qarax uu ka dhacay iyagoo isku xilqaamay inay ogaadaan haddii ay jirto cid maraykanka ka tirsan oo waxyeelle ay ka soo gaadhay qaraxaasi dowladda tunisiya ayaa dhaleeceen dusha kaga tuurtay cidda fulisay qaraxan iyagoo ku goodiyey inay sugayaan ammaanka oo gacan bir ay kaga hortegayaan waxay ku tilmaameen argagixisada weerarka ku ah dowladda iyo safaaradda maraykanka gudaha dalka tunisiya goor sii horeysa ayaa wariye ka tirsan tv-ga aljaziira waxa uu soo wariyey in weerarkaasi lala beegsaday safaaradda maraykanka warbaahinta oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka agdhowaa halka qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in rag mooto watay ay weerar nafhornimo ah la beegsadeen meelo u dhow safaaradaha maraykanka iyo masar ee dalka tunisiya warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta